qaybta afar iyo tobanaad ee mashruuca saka qaybinta wilaayaadka islaamiga ee sannadda kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriga ayuu baahiyey kanaalka wararkii alkataayiba waxaana lagu soo bandhigayaa qaybtan saka qaybin laga sameeyey deegaanka show ee wilaayadii islaamiga ee hiiraan muuqaalkanoo soconaya qadir shan daqiiqa iyo dhowr iyo toban ilbiriqsi ayaa waxaa si weyn loogu soo bandhigayaa sida wacanii sakada loo siiyey dadka mutaystay ee uu allah qur-aankiisa ku sheegay waxaana bilowga muuqaalka lagu arkayaa geel fara badan oo la keenay goobta lagu qaybinaya sakada intaa kadib waxaa la gudagalayaa qaybinta xoolaha waxaana la siinaya dad iskugu jira fuqara iyo masaakiin oo ka kala yimid tuulooyinka hoos yimaada deegaanka show ee wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaana mid walba la siinaya neef geel ah qaar ka mida dadkii ka faa'iidaystay sakada ula hadlay kanaalka wararkii alkataayiba ayaa waxay ka warbixinayaan wixii la siiyey iyo tuuladii ay ka yimaadeen waxayna dhanka kale u ducaynayaan dadkii laga soo qaaday xoolaha iyo dadkii soo gaarsiiyey intaba anagoo xuleyla yaaquub maxamed hal geel maanta iilisi intii ilaahay u siiyey sika xoolaha xoolaha oo laga soo waxay allah ha barakeeyo ninkii soo shaqayni usna allah ha barakeeyo dowladda islaamka oo ku dhex noolnahay khayr allah ha siiyo anigoo ka socda tuulada wardheer jooga dameeshow mujaahidiinta ay hal siisay oo ilaahay isku diidin hal oo qaalin geella lii siiyey mujaahidiinta allah barakeeyo ilaahay jihaadka allah kor ka dhigo gaalada allah jibiyo ilaahay idinka islaamka kor allah u qaado
وعلي عبد العمر عايش محمود شوف ما تقول جايين تعيش يعني كل جايين كل الله
muddooyinkii lasoo dhaafay waxay alkataayibal ikhbaariya baahinaysay muuqaala taxana oo lagu soo bandhigaya sida wilaayaadka islaamiga ee imaamsha xarakada mujaahidiinta al-shabaab looga qeybiye sakada xoolaha sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga